barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin jimco ah siddeedda bisha maarso ee sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda dhallinyarada ee barnaamijka v o e da waxaa maanta idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno isbedelada ku dhacay dhulka baadiya ee soomaalida iyo sida ay awal ahaan jireen
miyiga haddaad hadda u baxdid gaadhi haddaad qabsatid meel yar baad ku arkaysaa wax reer guuraa jooga dadkii waa soo hoyday maxaa sababay baa taal wax allaale wixii xooluhu ku noolaan jireen waa la jaray wax allaale deegaanadii haadiebay dooxooyinka ahaa waa la xidhtay heesaha aan idiin hayno waxaa ka mid ah
dabcan ciyaarihii ayaan ka marnayn inta barnaamijka uu socdo qodobadaasna waad dhegaysan doontaan ku soo dhowaada warka caalamka waxaa dalka shutaka imaaraadka carabta ku geeriyooday allah u naxariistay wasiirkii dastuurka dowladda soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil sida ay mas-uuliyiin dowladda soomaaliya ka tirsan ay sheegeen xoosh jibriil ayaa la soo dersay xanuun deg deg ah xilli uu booqasho qoysu ku joogay imaaraadka carabta waxaana loola cararay cisbitaal maanta halkaas oo ku dhintay xoosh jibriil ayaa wasaaraddiisu waayadanba ku mashquulsaneyd dhammaystirka qabyo qoraalka dastuurka soomaaliya
nin hubaysan ayaa maanta masaajidka mubaarag ee magaalada boosaaso ku dhex dilay suldaan bashiir muuse koonto oo ka mid ahaa isimada caanka ah ee puntland dad goobjoog ah ayaa v o e da u sheegay in suldaanka oo fadhiyey safka labaad ee masaajidka islamarkaana akhrisanaya qur-aan uu nin bastoorad ku hubaysnaa madaxa hal xabad kaga dhiftay kadibna uu goobta ku dhintay xilligii uu dilka dhacayay oo ahayd abbaaro laba iyo tobankii duhurnimo ayay jamaacadda masaajidka isku diyaarinaysay dhegeysiga khudbadda ka horeysa salaada jimcaha ee maanta ninka dilka geystay ayaa markiiba bamgacmeed ku tuuray ilaalo bannaanka ku sugnayd oo isku dayday inay qabato kadibna orod kaga baxsaday goobta ma jirin cid wax ku noqotay bamka uu tuuray ciidanka amniga puntland ee magaalada boosaaso ayaa sheegay in ay ku raad joogaan qofka dilay suldaanka
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo jimco xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a toddobaadkan waxaa laascaanood ka soo diyaariyay wariyaha v o a cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan ayaynu waxaynu kusoo qaadan doonaa isbeddelka iyo dhulka miyiga iyo waxyaabaha ku yimid iyo sida uu horey u ahaan jiray waxaana marti noogu ah caaqil cabdilaahi cali carab oo ka mid ah waxgaradkii odayaasha gobolka sool cabdikariin olol adiga iyo idaacadda v o a ama warbaahinta waa idin salaamayaa waana ku dhowahay waxaan idinku salaamayaa boqolka iyo afar iyo tobanka caaqil waxaa jira waxyaabo fara badan baa isbedelay oo deegaanka ku yimid bal waxaad horta ugu horey naga siisaa siduu dhulku ahaan jiray iyo wanaagiisa iyo waxyaabaha aad ku garaasatay ama lagaaga sheekeeyey bal nooga waran ugu dhaqanka wanaagsan ugu hodansan dhulka soomaaliya waxaa la odhan jiray nugaal sool iyo hawd dhul aada u qiimo badan buu ahaa oo wax walba hodan ku ah xoolaha biyaha haddii ay bahayd maayey dhirta haddii ay bahayd maayey baadka dhul buu ahaa aan lahayn xaaluf xooluhu ku abaarsan doog iyo jiilaal biyaha iyo baadku haddii ay bay hodan ku ahaa dhirta ama ilaahay ku manaystay ugu qaalisan xagga xoolaha sida daranta galoolka quraca gobka cadayga haddii bahayd maayada wax la koobi karoon baadka dhul hodan ku ah buu ahaa dhulkaasu waa garaa- waa intaan ku garaadsaday intii aanan garaadsanna taariikh baan ka hayaa dhan kasta dhul hodanka ah buu ahaa waxyaabaha sida weyn looga hadlaya waxaa ka mid ah caaqil wax badan baa isbedelay oo deegaankii ka mid a oo dhir fara badan iyo waxyaabo fara badan oo dadka reer guuraaga ay xoolaha daaqsan jireen bal ka war waxay- maxaa isbedelay baad is odhan kartaa oo deegaanka ku soo kordhay daaqsinka iyo dooxooyinka iyo dhirta
cabdikariin ololow wax badan baa isbedelay xilligaan garaadsaday taleex iyo laascaano deegaanuma dhaxayn taleex iyo xudun deegaanuma dhaxayn hawd dhulka la yidhaahdo buuhoodle magaalada la yidhaahdo waxaan u malaynayaa iyo wirwir labadaa magaalaa ugu da'weyn meesha la yidhaahdo looma aqoon intaba xoolaan ku raaci jiray dhulku horta deegaanadii sidaa ahaa maanta waxay isu jiraan saddex saddex kilomitir afar afar kilomitir magaalo midha bay noqoto deegaan bay noqotay deegaankaas wuxuu keenay xaaluf ballaadhan oo wuxuu noqday wada magaalo xilligaa aan garaadsaday lama ogolayn cam meel laga dhigo kiilo sonkore lagu iibiyo waxay ahayd magaalooyinka la aadi jiray kontonkii sano ama afartankii sano oo ugu dambeeyey nin waliba siduu doonuu u socday nin waliba siduu doonuu u dhaqbay nin waliba meeshuu doonuu qotay halkaas waxaa ka yimi nabaad guur xagga deegaanka ah taa waxaa weheliya gaadiidku maadaamaan dhulku magaalooyin lahayn gaadhiga laascaanoo ka taga ee taleex aada hal dariiq buu qaadi jiray kama leexan jirin baabuurtuna waa yaraydoo hebel baa gaadhigii hebel baa la odhan jiray baabuurtaasuna waxay u badnayd waadhidii siisowga laodhan jiray oo gaadhi gaadhi ah dhulku wuxuu ahaa xagaaf matalan xagga ceeri gaabo ama xudun hal xagaaf baa u bixi jiray xagga bari xagaafkaa dhereran oo ilaa burco aadaa u bixi jiray dhulku xagaafyo ma lahayn nin waliba gaadhi buu hadda iibsaday meel walba waa laga degay meel walba waa la maray een waxyaabahaad soo odhan karta cabdilaahi way isbedeleen oo isbedelka ballaadhana ku yimid marka daaqsinka iyo deegaanka iyo dhir- dhirta laga hadlayo maxay yihiin maxaa isbedeleen waxa isbedelay wax badan wixii jiri ji- wax jiri jirayna way guureen waxaan jiri jirina waa yimaadeen deegaankaan ka soo qaadaynaa dhulkii nimcadu ka bixi jirtay ee dooxooyinka ahaa waxaa ka baxay geed la yidhahdo garawaa garawaa wuxuu waxaa garawaa loo yidhi waa geedaan la aqoon cali garoob baa looga yaqaanaa koonfurta waqooyiga ama barigana waxaa looga yaqaa garawaa geedkaasu meesha uu ka baxo geed kale kama soo baxo oo nabaad ah wuxuu tirtiray gargaradii wuxuu tirtiray dureemadii wuxuu tirtiray doomaartii wuxuu tirtiray sarinkii wuxuu tirtiray keligii noolaadu noqday waa waxaan la aqoon waana wax yimi waxaana isleeyahay anigu haddaan dhan walba ka eego waa dunuub dadka ka timi buu ku yimi wax kale kuma iman geedkaasu qayb libaax buu ka qaatay nabaadguurka mana jiri jirinoo waa wax yimi waxaa jira geed dooxooyinka ka baxay geedkaa waxaa leeyahay yubluluc xooluhu ma cuni jirin labana aqoon geedkaasu wuxuu tirtiray oo meeshiisii galay balambaalkii sarinkii haddii ay bahayd bay wixii dooxada ka bixi jiray oo dhan buu tirtiray wixii cunaana waa ku ba- waa- waa- waa- waa ku xanuunsadaan ama waa ku dhintaan waa waxyaalaha yimi waxaa yimi dadka naftigiisiio garan waaya bal waxaas leedahay way soo kordheen oo way cusub yihiin markii laga yimaado waxyaabihii isbedeleen maxay tahay waxaa kusoo kordhay waa aad ka een dadka reer guuraaga iyo odayaashiina iyo dadka badan een aad ka hadlaysaan maxay yihiin waxaanu ka hadlaynaa oo soo kordhay dadkanu wuxuu soo maray dowlado kala duwan sida ingiriiskii ama talyaanigii ama dowladihii rayidka ahaa ama tii milatariga ahayd mid waliba waxay lahayd dad u qaaban deegaanada falsteri baa laodhan jiray oo waxay ilaalin jireen dhirta iyo daaqa dadkaas meeshu waa ka baxeen laba ku- kun iyo sagaal boqol iyo sagaa- koob iyo sagaashankii burburkii dhacay ee dab- dowladdii bay raaceen waxaa bedelay wax allaale wixii duurjoog ahayd in la laayo inay meeshii ka baxaan waxaa bedelay dadkii fakeri jiray ama odayaal ha ahaadeen ama cuqaal ha ahaadeen ama waxgarad kale ha ahaadeen ama dhallinyaro ha ahaadeen ee dhulka ku dagaalami jiray deegaanka inay meesha ka baxeen oo ku soo hoydeen deegaanadaa faraha badan ee magaalooyinka ah halkaa waxa ka dhashay oo halkaa ka dhashay dadkii ka aayaha dhulka iyo deegaanka iyo xoolaha ka talin jiray meesha way ka baxeen waxyaabaha sida weyn looga hadlayo caaqil waxaa ka mid a nabaadguurku siduu u saameeyey xoolaha iyo in roob yaraantu ay badato oo xoolo fara badan ay dhintaan bal ka waran saameynta intaa leegi siday ku yeelatay dadka reer guraaga oo kale cabdikariinow indhahaagaad ku aragtaa miyiga haddaad hadda u baxdid gaadhi haddaad qabsatid meel yar baad ku arkaysaa wax reer guuraag joogaan dadkii waa soo hoyday maxaa sababay baa taal wax allaale wixii xooluhu ku noolaan jireen waa la jaray wax allaale deegaanadii haadiebay dooxooyinka ahaa waa la xirtay oo waxaa laga dhigtay wixii magaalooyinka u dhowaana waa la xirto waa la deegaameeyey wixii magaalooyinka ka fogaana waxaa ku soo biiray niman la yidhaahdo barqamaal ama xerayn waana ninkii awood leh raggii hore reer miyiga ahaa ay xeyrin jireen oo kale oo ilaalinta deegaanka oo kalea oo bal ka war xeerarkii uga yaalay marka laga hadlayo ilaalinta deegaanka iyo in marka ooshu meel deganta oo kale la ilaaliyo bal siday u ilaalin jireen iyo dhirta agtooda qiimaha ka lahayd kuwebay ahaayeen deegaanka aad baa loo ilaalin jiray ninka reer guuraaga ah ninka geeljiraha ah ninka waxgaradka ah wax allaale wixii qaldan waa la qaban jiray waa lagu soo xidhxidhi jiray dadka dhirta gooya sida damalka sida gobka sida dhirta galoolka sida bilcilka sida dhirta dee lama dhaafaanka ah oo xooluhu ku noolaan jireen ee marna qabcada ugu cuni jireen marna caleenta ugu cuni jireen marna harsan jireen ciddii goysa ama berdaha darayga dhir aan la koobi karin oo hodan baynu ku ahayn dadkaa tallaabaa laga qaadi jiray qofka gooyaa dhirta wuu la dhuuman jiray ee shaarica lama iman jirin maanta waxaa bedelay dee waa la gubayaa magaalada lagu shitaa goobkii baa la jarayaa quricii baa la jarayaa galoolkii baa la jarayaa waxaa la jarayaa haddii bicaanamacayskii baa la jarayaa waxa bilcilkii baa la jarayaa waxbaba lagama tegin maygaagiiba iyo higladii baa la jarayaa waxyaabaha sida weyn dadka reer guraaga lagu yaqaanay oo kale higlo ama geed goba ayaa lagu tilmaami jiray deegaan dhan oo loodhan jiray hegladii heblaayo gobka hebl geed hebel meeshuu ku yaallay macnaha waxaasoo kale ay dadka reer miyigu u samayn jireen maxay tahay waxa weeye horta geedka tilmaanta leh waxa weeye samberi waa dhirta aada caanka u ah oo la hadhsado ama lagu shiro ama lagu dhowrtaysan jiro dhowrtada intaan la shirin dhowrtaa la hormarin jiray dhowrtada marka beesha halkaa taallaa geedka caanka ah ya goobka goolka higle hebel qurac hebel geedka raantale magacyay lahaayeen magacyadaa waxaa bixiyey shirka dhowrtada iyo talada beeyadda dhulka ku nool marka haddii reer guraaga macno badan bay ugu fadhideen ilaalinta deegaanka iyo in la ilaaliyo dhirta meelaha ku taalla sidaa wey bal ka waran hadda dadka hadda jooga haddaan kaaga soo qaado wiilal gubaya damal aani sidhi wuxuu jiray hal qarni iyo dheeraad baan anigu u imi oo qabcada iyo waxa dusha ka saaran aad yaabaysid waxaan ku yidhi war maxaad geedka u gubaysaa adeer buu yidhi xoolaha aad la joogtid haddaad dabcdi neef inaad ka qalatid ka buuranayso ma qalatid anigu dhirtaasaan leeyahay geedka ugu buuran baan qalanayaa waa xigmadda ku jirta dadka maanta jooga oo dadkan deegaanada dhallinyarada u ah waxaa arkaya odaygii dhalay xooluhu la jooga hadduu doono xoolahan kala joogaa gubaya ma garanayo xoolahan uu dhaqanaya geedkii ay ku noolaayeen laakiin kay ku noolaayeen buu horjaraya sidee bay dhibaatooyinkan u saameeyeen xoolaha iyo marka laga hadlayo magaalayntan faraha badan bal ka warra saameynta ay ku yeelato noloshooda dadkan la baxay istabirka hadda lagu yidhaahdo ama bacaha ka dhigtay magaalooyinka agtooda waa dadkii xoolaha dhaqan jiray waa dadkii xoolaha ku tabci jiray markii la jaray deegaankii dhirtii laga dhameeyey ee abaartii roobkii heli waayey xoolii way dhammaadeen xoolihii way dhammaadeen dadkiina wuxuu ku soo hoydayey magaalooyinka agagaarkooda waa dadka istabarka la baxay oo jooga maanta magaalooyinkooda loogu dawarayo oo caalamka laleeyahay soo gaadha way dadkii xoolaha inoo dhaqayay xoolaha macaanaha ka heli jiray hilibka ka heli jiray lagu faani jiray maanta ninka doonaya inuu mag bixiyo oo hal doono waa deegaanada qayb baan laga helin deegaanada qayb baan laga helin xoolahaasna deegaankaasaa baabi'iyey iyo qaabka tashila-aantaa ee loo socday iyo talaxumada deegaanada qaar waxaa jira baa laleeyahay inay dadku hadda is abaabuleen sidii loo ilaalin lahaa deegaanka bal ka waran ma jiraan dad diyaar u ah inay ilaaliyaan si ay usoo celin lahaayeen deegaanka xooluhuna u daaqi lahaayeen oo odayaasha reermiiga iyo dadka tuulooyinku ay ka tashanayaan laba deegaan waa loo soo jeestay waxba hadda lagama gubo waa sool oo dhibaatooyin badan baaba ka dhacay dagaallo badan baa ka dhaco haabina ku reebay haddeer way sahlan tahay deegaanno waa hawd nimanka hawdka degaa ma ogola in dhirta la gubo ma ogola in la jaro indhuxulle ma tago kuma tahanbaabo meesha faraha ka baxday oo nabaadguurku ka dhacay oo deegaanadii dooxooyinkii dhirtu xidhnayd aan loo aqoon waa nugaal nugaalla ilaa hadda waxaan u malaynayaa inaan cidii wax isku weydiin dhir fara badan baa jirtay oo dee aad ku garaadsatay oo deegaankana ilaalin jirtay bal ka warra kuwa hadda nabaad guure ee la waayey ee meesha ka baxay waxaa dadka reermiiga oo kale ay sheegayaan in xooluhu dhiraysan horey u daaqi jiren ee hadda daaqaan oo kale bal kuwaa nooga warra dhirtii ay daaqi jireen dhir bacrimina oo ugubaad ah oo kungeed ah oo ay ka mid tahay geed la yidhaahdo gelmisoo hadda nabaad guuray dureemadii oo hadda nabaad guurtay gargaradii oo nabaad guurtay haddii ee bahaydmaayey geed cawsaadkii la yiqiin oo xooluhu ku noolaan jireen oo nabaad guuray haddii ee bahaydmaayey geed madowgii oo nabaad guuray quricii oo nabaad guuray oo weliba geedkii la odhan jiray damalka haddii eebay dhir badan cadaygii oo nabaad guuray darantii oo nabaad guurtay dhirtii nugaal xooluhu ku daaqi jireen way nabaad guurtay waxaa bedelay dhir aan la garanayn iyo bac ka odayga ama nabadoonka ama isimka ama waxgaradka ama xoolaha ku nooli wuu ogyahay haddana dan lagama le loomana tashan sidee yaalaa lama odhan waxyaabaha aad ku talinaysaan odayaal ahaan iyo dadka waxgaradka iyo aqooyahanka ee aad ka weydiinaysaan dadaalkiina ku jira in deegaanka la ilaaliyo maxay yihiin waxaan ku talinayaa oo aan ku talinayaa dadka u dhashay deegaanada tan maanta aan ka hadlayo iyadoo soomaaliya oo dhan ay saamaysay xaaladda aan ka hadlayo oo meel walba ay ka taagan tahay haddaan u soo noqdo deegaankeenna waxaan leeyahay anigu ciidanno uma maqnaa ceello uma qodna deegaanadii dad aynu wax ku dhallay ee awowayaashan aynu ka dhaxallay dureemadii qofka dheregaa jirtay gelmistii dhulka dixin jirtay higladii heeliga iyo samayn jiray cadaygii meel walba buuxi jiray waad aragtaanoo faruhu ka baxay haddii loo soo jeesto oo ay tala hesho waxaan odhan karaa cid uma soo jeedo laakiin waxaan leeyahay oo idinkula talinayaa war dalkiinnii meel u bedqabta meel u belqabta ma leh waxa weeye waa hal dhur waa cunay haddii aydan ka kicin waxaad ogaan doontaan soomaalihi meel kastaba ku noolaada haddaydan deegaanadiinna u soo jeesan oo walaaltiinimadiinna u soo jeesan oo soomaalinimadiinna aydan u soo jeesan cid kale u hadhi doonta deegaanada soomaaliya meel kastaba ha dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeenii suugayaalka dhaqanka oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa aqal cabdilaahi cali carab waxaanu kaga hadlaynay saamaynta deegaanada ay ku reebtay nabaadguurka iyo jarista dhirta waxaanu toddobaadkan haddii rabbi raalli ka dhigo oo intaas inoogu eg barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka intaynu barnaamijkaasi mid la mid aan ku kulmi doonno dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelya
cabdikariim olol ayaana nala socodsiinayey barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka ah halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
aad baad mahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari dhegeystayaal kulan wanaagsan waxaan idin dulmari doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo kulamadii dhacay ee yuruba liig iyo kuwa maalinta beritaa dhici doona ee horyaalada kala gedisan ee dalalka yurub qaarkood haddii aynu ku horeyno wareegga lix tobanaad ee yuruba liig ayaa la ciyaaray naadiga dinamo zagreb waxa ay martigeliseen naadiga wadanka bortukhiiska ka socota ee benfica gool iyo waxba ayaana lagu awdroonaaday naadiga benfica naadiga entracht frankfort ayaa la dheeshay naadiga inter milan waxaana ay ku kala baxeen barejo goolo la-aana waxaase markaasi naadiga kubadda cagta ee inter milan iyo naadiga kale ee entracht frankfort ee wadanka jarmalka ka socdaba ay soo bandhigeen ciyaar midba mid kale ay dooneysay inay naadiga ka adkaato hayeeshaysan midna u suuragelin oo barajadaasi ku kala tageen ama barbarahaas naadiga ren ayaa la dheeshay naadiga arsenal waxaana arsenal lagu awoodranay saddex gool iyo gool iyadoo naadiga arsenal marti ahayd ayaa goolka ku hormartay waxaase lagu bedelay saddex gool oo mid ka mid ah ay iska dhalisay uu iska dheliyey ciyaaryahan montreal oo naadiga kubadda cagta arsenal u dheyla waxaa sidoo kale wada ciyaaray naadiga sevilla ayaa la dheeshay naadiga slavia bruch waxaana ay ku kala tageen barejo laba iyo laba zent petersburg ayaa guuldaro saddex gool iyo gool ah kala kulantay naadiga waddanka spain ka dhisan ee belreal chelsea ayaa saddex gool iyo waxba u saarisay naadiga kubadda cagta dinamo kiev waxaana saddexda gool u dhaliyay naadiga chelsea ciyaaryahanada petro rodriguez william iyo hodson waxaa kulamada kale ee dhacay ka mid ahaa dhegaystayaal napoli ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga zelisburg waxaana ay uga wadroonatay saddex gool iyo waxba saddexdaasi gool mid ka mid ah ciyaartooyda naadiga zelisburg ayaa iska dhaliyey halka labada gool kalena ay u dhaliyaan ciyaaryahanada fabian iyo milik oo ciyaarta goolka ku furay naadiga kubadda cagta valencia ayaa waxa ay ka adkaatay naadiga kubadda cagta ee kasnarer laba gool iyo gool ayayna uga wudronaatay valencia waxaa labada gool u dhaliyay ciyaaryahan rodrigo halka naadiga kubadda cagta ee kasnarerna ay gool keliya ay la timid waxaa sidoo kale dhegaystayaal jira maalinta biritaa kulamo ka tirsan dhinacayo dalkaasi sbain marka aynu eegno horyaalka liigaha waxaa naadiga kubadda cagta barcelona ay gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga rayo vayacano sidoo kale naadiga manchester city ayaa waxa ay horyaalka premier leaga gegadeedu ay ku martigelin doontaa naadiga kubadda cagta ee watford kulmo kalena way dhici doonaan ha yeeshee intaas ayaan xubinta ciyaaraha marka maanta duurkan ku soo gabagabaynaynaa
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed ismaan oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha haatanna aan idin xusuusiyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka kuwooda ugu waaweyn wararka naga soo gaaraya dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa sheegaya in maanta uu halkaasi ku geeriyooday wasiirkii dastuurka ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil wasiirka ayaa la sheegay inuu ku dhintay xisbitaal ku yaala magaalada dubai halkaas oo loola cararay xanuun hayay dartii faahfaahinta xaaladaasi iyo maaragtay dhimashada wasiirka waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda boosaasana nin hubaysan ayaa maanta masaajidka mubaarag ee magaaladaasi ku dhex toogtay islamarkaana dilay suldaan bashiir muuse koonte oo ka mid ahaa ismada caanka ah ee puntland dad goobjoog ah ayaa v o e da u sheegay in suldaanka uu fadhiyey safka labaad ee masaajidka islamarkaana akhrisanaya qur-aan uu nin bustoolad ku hubaysnaa madaxa hal xabad kaga dhiftay kadibna uu goobta ku dhintay xilligii uu dilka dhacayay oo ahayd abaaro laba iyo tobankii duhurnimo ayay jaamac jamaacada masaajidka isku diyaarinaysay dhageysiga khudbadda ka horeysa salaada jimcaha ninka dilka geystay ayaa markiiba mugaceed ku tuurayay ilaalo bannaanka ku sugnayd oo isku dayeysay in ay qabato kadibna orod kaga baxsaday goobta ma jirin cid wax ku noqotay bamka uu tuuray ninkaasi ciidamada amniga boosaaso ayaa sheegay in ay ku raad joogaan qofka dilay suldaanka haatanna kaalimihii heesaha waxaan idin soo qabanay heesta igar haw iyo fanaankaas fanaaniinta safwaan halac iyo ayaana cusmaan
isla gaarnay goor siyow kalgacal wuxuu galan helaa taydii dumakaarido wagta ugu haboon kuma gaarayaan garabkaydiyo ragageesigo gidigo dhammaan kuma gaarayaan ana kukoo kuma goyn kare kunniban adiga ku gacansadee ka shaqo oo ayaan gacaashaqo ii gaarahaw ana kugoo kuma goyn kare gooniban adiga ku gacansadee ka shaqo hoosaf waay garacaashaqo ii gaarahaw ana kugo kuma goyn kare goonibaan adiga ku gacalsadee ka shaqo oo ayaan garaca shaqo ii gaarahaw balantana gadede inta geejisa gabdha laga xushaa bashaa guri laga dagaa sharaftana garadi qof abaalgala adbaloo gudaa gudaa axdi lala guraa balantana gadede inta geejisa gabdha laga xushaa bashaa guri laga dagaa sharaftana garadi qof abaalgala adbaloo gudaa gudaa axdi lala guraa gaaridaydii kaasiraadilo kuma gabi karee adna guda xeerkaa isigaygiyow adiga go'aan digagooyahe ha ka bixin kartaa gaaridaydii kaasiraadilo kuma gabi karee adna guda xeerka isigaygiyow adiga go'aan heesaasi safwaan xalac iyo ayaan cusmaan waxa ay gunaanadu ahayd idaacaddeenii duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo afarta galabnimo nuur bukhaari iyo jamaal axmed cismaan ayadin leh nabadgelyo kuma goyn karee gooniban adiga ku gacansadee ka shaqo oo ayaan gacaashaqo ii gaarahaw ana kugo kuma goyn karee gooniban adiga ku gacansadee ka shaqo hoosaf waay garacaashaqo ii gaarahaw ana kugo kuma goyn kare gooniban adiga ku gacansadee ka shaqo